safar hodhaan hayshay dega mashaariic horumarneed ee likwada in lagu fuliyo deegaanada dheew gobolka shabeellaha dhexe ee hirshabeelle iyo waliba madaweynega jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud sekaderi deegaanka hawaaye ee gobolka shabeellaha dhexe mashaariicdan horumarneed oo lagu fuliyo doona deegaano shalduwan iyo waliba madaweynega malaasiib sakashidikay dhismaha garoonka diyaaradaha alamiga eh ee new muqdisho international airport munaasabadda shiidega dhismaha garoonka diyaaradaha alamiga ee new muqdisho international airport iyo lakakobdii gobolka shabeellaha dhexe taasoo ku qeyb galeen madaxda dowlad goboleedka hirshabeelle oo uu soo korayay madaweynega dowlad goboleedka hirshabeelle cali guudlaawe xuseen madaweynega dowlad goboleedka hirshabeelle mudane cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe oo koreyn ku hadlay munaasabadda shiidega iyo bogaadii dhammaan dhiniyada kaholan mashaariicdan sharduun ee waqtoonka dareer hirshabeelle mashaariicdan deegaanka laga dhagax dhigaayo ama guud ahaan ka fuli doonto bulshada ku nool hirshabeelle gaar ahaan deegaanka qaad ayay usoo dhaweynayaan waa ku faraxsan yihiin waxaan leenahay waa mahadsantaa madaxweyne mashaariicdaanna waa horkacaynaa insha allah haddii ilaahay raalli ka noqdo midna waa rajaynaynaa insha allah guud ahaan ummadda soomaaliyeed dan badan ay ka heli doontaa muuqaal iyo sharaf ay ka heli doontaa reer hirshabeelle gaar ahaan deegaanka laga hirgeliyey na waxaan rajaynaynaa ilmahaaga xoolaha moorada ku jiro sibaa loogu kala xudumaa waxaan rajaynaynaa in la dhihi doono masaalixda ka imaahayso dadka deegaanka loogu roonaado in la dhihi doonona waa rajaynaa insha allah haddii ilay raalli ka noqdo masaalix heer federaala mid heer istayda iyo mid heer deegaana intaba inay ka imaan doontaan waa rajaynaa insha allah haddii ilay raalli ka noqdo mudan madaxweyne soo dhawow waa ku faraxsanahay mashruuc mashaariicda intaan la eg waana rajaynaa insha allah haddii ilay raalli ka noqdo maanta waa dhagax dhige dharijarkiisana saa isula qabanay inaan isula qaban doono iyadoo maandeed cusub la wada heesto aad iyo aad u mahadsanta madaxweynaha soo dhawow
sidoo kale guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe mudane maxamuud maxamed nuur oo dhishay ku hadlay munaasabadiyana tilmaamay in mashruuc muusey kowal kuwo leh sidoo kalena horumaro badan u horseeda doona bulshada hirshabeelle
waxaan aragnaa dhagax baabuur lagu gudo lagu wado oo cagadagaa lagu waardiyahay marka taasna ma qabataa diyaal la yidhaaho mudane madaxweyne wax walbana waa soo dhaweynaa horumar dadkan deegaankan horumar u ah waxaan diidinahay male gobolada sida adduunka ka jirto gobolmadaad gashato baalayaal aamihin haddaad maarata tagtaageeda wax dhiba magaalada magaalo gobolka gobolka kale waa ku xidi karaa wax dhiba kama jiro indee la leeyahay gobolmadaad gashay oo tabeelaa ku qoranyahay markaa madaweynega jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud osrasman shidiki dhismaha garoonka diyaaradaha alamiga ee new muqdisho international airport ee gabagabadii ku hadlay munaasabadda
saddexdaas mashruuc ee la sheegay ee dekedda eerboorka iyo muxuu ku raha magaalada special economic zoneka la raba inuu noqdo muxuu ah meel dhaqaalaha lagu horumariyo oo xor ah inuu noqdo la rabo saddexdaas mashruuca la yiraa hay-adda horumarinta muqdishada cusub oo la yirahdo n m d c ayaana mas-uulka oo gacanta ku hayso waxaan rabaa intaas kadib haddaate waxaa laga dhawaajiye wasiirgeesoodna waa kasheegay jidka waxaan rabaa marka wuxuu inay saas u kala cad yihiin waxaasoo dhan isku soo xoonso mashruucaana maslaxadda ku jirtaa inuu jiro dadka deegaanka maslaxad ugu jirtaa dowlad goboleedkay ugu jirtaa muqdishoy ugu jirtaa soomaaliya oo dhanay ugu jirtaa meel kastoo ay dadka soomaaliya waa mashruuc qaran dhulkan maanta iyo dhulalka mashaariicdaas laga qaadaayana dadka deegaankana dowladdu waa kala hadasha waana kala xaajootay laakiin waa dan guud waxaana mas-uulka ah dowladda federaalka ah